maleeshiyaad habqabiil u abaabulan ayaa waxa ay habeenkii xalay weerar ku qaadeen qoys ku dhaqan deegaan u dhow qaa'ib oo ka tirsan gobolka galgaduud halkaasi waxa ay ku dileen laba wiil oo walaalo ahaa halka ay dhaawaceen saddexro oo kale kuwaas oo kale ah hooyadii qoyska iyo laba gabdhood oo yaryar cabdikariim axmed carab iyo naasir axmed carab ayaa lagu kala magacaabaa labada wiil ee walaalaha ah ee ay maleeshiyaadku xalay ku dileen galgaduud mid ka mid ah ehelada dadka la weeraray ayaa ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen
ilaa toban kilomiter halkaas laba wiil qoys baa lagu wadhadhay runtii deganaay oo halkaa baraag ku lahaay halkaasna waxaa ku dhintay laba wiil oo walaalaha oo ilma axmed carab cumar xed gura la yidhaahdo ayaa halkaa ku dhintay hooyadood iyo ilmo kale ayaku dhaleen iyona halkaas ay ku dhaawacmeen walaala habartii dhashay hooyadii dhashay maryam cabdulle ayaa halkaa ku dhaawacantay allah u naxariisto ilmo kale kuwa ayay u tahayba halkaas ayay ku dhaawacmeen dilalka la xiriira aanooyinka qabiilka ayaa ku badan gobolada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan galguduud